ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku soo qaadanayno sayladaha degmooyinka guraceel berbera iyo burco aan ku horeyno saylada magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa geela qaliinka heerkiisa koobaad lakala siisanaya laba iyo toban milyan heerka labaadna waa koob iyo toban milyan heerka saddexaadna waa sagaal milyan iyo lix boqol oo kun guraceel geela dhaqaalka heerkiisa koobaad waa sagaal milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaadna waa sideed milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna waa sideed boqol oo kun geela dhoofka ahina saylada guraceel waa shan iyo toban milyan heerka labaadna waa saddex iyo toban milyan heerka saddexaadna waa toban milyan ariga qaliinka ahina waa hal milyan iyo siddeetan kun heerka labaadna waa sideed boqol oo kun heerka saddexaadna waa toddoba boqol iyo labaatan kun ariga dhoofka heerkiisa koobaad waa laba milyan iyo afartan kun heerka labaadna waa milyan iyo sideed boqol heerka saddexaadna waa milyan iyo shan boqol iyo lixdan kun ariga dhaqaalka heerkiisa koobaad saylada guraceel waa milyan iyo afar boqol heerka labaadna waa milyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilin isla saylada guraceel idaha dhaqaalka ah waa sagaal boqol iyo lixdan kun heerka labaadna waa toddoba boqol heerka saddexaadna waa lix boqol oo kun idaha qaliinkahina waa sagaal boqol oo kun heerka labaadna waa sideed boqol oo kun heerka saddexaadna waa toddoba boqol oo kun idaha dhoofka ahina saylada guraceel waa milyan iyo sagaal boqol heerka labaadna waa milyan iyo sideed boqol heerka saddexaadna waa milyan iyo afar boqol oo kun haddaan iminkana aadno dhinacaas iyo saylada magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa geela qalinka heerkiisa koobaad lakala siisanaya toddoba boqol oo dollar heerka labaadna waa shan boqol iyo konton dollar heerka saddexaadna waa afar boqol oo dollar geela dhaqaalka heerkiisa koobaad saylada burco waa siddeed boqol oo dollar heerka labaadna waa lix boqol iyo konton dollar heerka saddexaadna waa saddex boqol iyo konton dollar adhiga qalinka ahina saylada burco saaka waxaa lakala siisanaya siddeetan dollar heerka labaadna waa lixdan iyo shan dollar heerka saddexaadna waa konton dollar haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo magaalada hargeysa ayaa lo-da qaliinka heerkeeda koobaad lakala siisanayaa shan boqol iyo konton dollar heerka labaadna waa afar boqol oo dollar heerka saddexaadna waa laba boqol iyo konton dollar isla hargeysa geela qaliinka ahi waa kun dollar heerka labaadna waa sideed boqol oo dollar heerka saddexaadna waa lix boqol oo dollar ariga qaliinka ahina saylada magaalada hargeysa maanta wuxuu ka marayaa siddeetan iyo shan dollar heerka labaadna waa toddobaatan dollar heerka saddexaadna waa konton iyo shan dollar haddaan iminkana fiirino saylada magaalada berbera lo-da qaliinka heerkeeda koobaad waa afar boqol oo dollar heerka labaadna waa saddex boqol iyo konton dollar heerka saddexaadna waa laba boqol oo dollar geela qaliinka ahina saylada berbera waa lix boqol iyo konton dollar heerka labaadna waa afar boqol oo dollar heerka saddexaadna waa saddex boqol adhiga qaliinka heerkiisa koobaad saylada magaalada berbera waa lixdan iyo shan dolar heerka labaadna waa konton dolar heerka saddexaadna waa soddon iyo shan dolar ariga qaliinkahina waa afartan iyo shan dolar heerka labaadna waa soddon iyo shan dolar heerka saddexaadna waa labaatan dolar lo-da qaliinkahina saylada berbera waa saddex boqol oo dolar guud ahaana wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen maanta waa naga intaas aan idinku wareejiyo waris maxamed iyo qaybihii kale ee barnaamijkeenna
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa